markan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan idiinsoo gudbinaynaa cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya xasan sheekh maxamuud iyo huru kenyatta ayaa warmurtiyeed wadajir ah oo la xiriira xoojinta xiriirka labadooda dal ka soo saaray wadahadallo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada nairobi ee dalka kenya wadahadallada ayaa yimi kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu kenya ku tegay xasuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa kenya uhuru kenyatta kadib wadahadalkooda ay labada madaxweyne isku raaceen qodobo badan oo la xiriiro xoojinta xiriirka labada dal afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaara ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay isku raaceen labada madaxweyne ee kusoo baxay warmurtiyeedkii ay soo saareen in labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay xushmeeyaan madax bannaanida iyo xuduudaha labada wadan in aad loo qoto dheereeyo lana hagaajiyo xiriirka qotada dheer ee labada wadan ka dhexeeya in kenya airwaysna ay timaado ay fallaadaydeedii ka bilowdo muqdisho ay ku iman jirtay in kalluunka soomaaliyeedna loo soo iibgeeyo halka nairobi kenya la keeno jaadkiina in isagana la furo oo dee arrin iyaduna ahayd wax indhaha lagu hayay fiisaha saddex nooc way u qaybsamaa baasboorka soomaaligu diblomatiga in on arrival lagu qaato serviceka sidoo kale isagana kadib markay afartan iyo sideed saacadood online lagu ably gareeyo isagana in lagu qaato on arrival dadka caadiga ahna in kadib marka ay online ku ably gareeyaan in ugu badnaan toban maalmood uu qaato isaguna dadka soomaaliyeed lagu dhibi jiray oo mararka qaar ay dhici jirtay in afar ilaa saddex bilood uu socdo isagana sidaasaa loo soo afjaray oo lasoo gaabiyey kolley qodobadaasa ugu muhiimsanaa marka iskaashiga ganacsiga iyo ka dhaqaalaha iyo isku soo dhawaanshaha labada wadan iskaashiga amni iyo sirwadaaga iyo xoog wadaaga labada wadan iyo in xuduudada la furo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isla toddobaadkan soo gebagabeeyey booqasho saddex maalmood qaadatay oo uu ku tegay dalka eritreya intii uu ku sugnaa eritreya madaxweyne xasan sheekh oo uu weheliyo madaxweyne asayaas afwaarka oo casuumaad u fidiya ayaa waxa uu booqday ciidamada soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaasi muddo saddex sano ah iyo mashruucyo dhowr ah oo horumarneed oo dalkaasi ka socda ka hor inta aanu ka dhoofin dalkaasi madaxweyne xasan sheekh iyo dhiggiisa eritreya asayaas afwarka ayaa kala siixday heshiis is-afgarad kaas oo lagu baahiyey bogga wasaaradda warfaafinta eritreya waxaana ka mid ahaa qodobada ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurba joogta ah xoojinta iskaashiga siyaasadeed iyo diblomaasi si ay u ilaaliyaan sarena ugu qaadaan danahooda qaran ballaarinta iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyadoo diiradda la saarayo ganacsiga maalgashiga amniga biyaha beeraha kalluumaysiga caafimaadka iyo waxbarashada kobcinta wadashaqaynta dhanka dhaqanka farshaxanka dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha iyo sidoo kale sayniska iyo tiknolojiyadda sare u qaadidda iskaashiga si loo ilaaliyo sarena loogu qaado deegaanka waxna looga qabto masiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurrada safmaraynka ah xoojinta iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda xasiloonnida iyo ammaanka iyo in si wadajir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika haddaba heshiiska madaxweyne xasan sheekh uu la gaaray madaxda dalalka eritreya iyo kenya muxuu soomaaliya uga dhigan yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolka geeska afrika kuna sugan dalka indiya samakaabo bilowgii hore madaxweynaha xilli doorashadii uu ku jiray wuxuu sheegay inuu u baahan yahay ama kaabniinkiis ka mid aheed dal heshiisa duunida heshiislaah taas marka laga fiirinayo waqti badan geliyey in soomaaliya ay yeelato saaxiibo dhammaystiran oo aan wax colaada kala dhexaynin marka istaraatiijiyadda madaxweynaha uu ku socdaa waxay ku dhisan tahaba in soomaaliya aysan yeelan cadaawad si taas markadhiso waxay xasan iyo tiimkiisa ku qanceen in la abuuro marka hore wadamada soomaaliya xiriirka la ama deriska la ah inaana wax colaada ama dhibaato aysan jirin marka heshiiska bilowga ee hadda kenya iyo eritrea uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la gaaray waxay kaga dhigan tahay in soomaaliya ay markaani ku qabsanayso wadamada deriska ah waxaa laga yaabaa in wadamo kaleto sida eritrea iyo kenya o kale inuu tegi doono oo heshiisya la samayn doono marka midaasna waxa ay macno weyn ugu fadhidaa nidaamka soomaaliya hadda koraya dadka soomaaliyeed dabcan ma qaadi karaan colaado kaga yimaado wadamada dariska ama wadamada ka fog waxaa jiray heshiisyo aan la fulin oo hore ay u gaareen soomaaliya iyo kenya marka midkan ay gaareen xasan sheikh iyo uhuro muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
samakaada heshiisya badan hore loo gala sax waxba ka qabsooma wejigan laakiin yani dareenka lagu wajahayaba wuxuu ahaa mid ka duwan ka hadda lagu wajahay dabcan dareemo iyo siyaasado xoogaa kala dirsan baa jiray oo runtii soomaalida iyo kenya ay wax badan xoogaa midnado baa jiray laakiin maanta way ka duwan tahay oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ikiisa iyo dowladda kenya labada waxaa ka go-an iyo dowladda soomaaliya in maaragtay maantay la dhamaystiro heshiis dhamaystiran oo ku dhisan iskaashi xiriir walaalnimo iyo maaragtay wax walba oo dhex mari kara labadaba derisa marka heshiiskani iyo kuwii hore wax badan uu kaga duwan yahay waxaa malaysaa inuu midkan aada ugu adag yahay ka dareen badan yahay ka macno badan yahay yani waxyaalo badan oo waxaa jira maanta ay dalku u baahan yahay kenyana u baahan tahay ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan kulan xog waran ah la qaatay guddida waalidiinta ciidanka soomaaliya ee tababarka ugu maqan dalka eritrea iyadoo madaxweynuhu uu booqasho ugu tegay ciidankaasi intii uu ku sugnaa dalka eritrea madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta la wadaagay xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidanka badqabkooda nololeed iyo halka ay marayaan tababarada ay dalkaasi u joogaan
dee sawirada qaarkood isaga ku aragteen wiilashii waa soo arkay maalinta labaadoo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogtaahe nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaana u soo reebay maanta ama biri midood inay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadheen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ah weliba markaanan ka warhay marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa ad soo marteen ciidankii dalka xoraynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftooda iyo karaamadooda soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay lahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idankiis aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aad yidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaleo dhanna ha laigu salaamo inta aad qabtaan oo kaley qabaan boqolkiiba boqol ha laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idankiis waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynaynaa inta dhimanna waana keenayna haddii aad yidhaah dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo